بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين runtii horta dowladda federaalka ahi waa dowladdii dalka ee sharciga ahayd dalkana loo doortay adduunkuna aqoonsan yahay mas-uuliyadina ay ka saaran tahay dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed inay deeq gaadhsiiso dadkeeda tabaareysan ama xilligan lagu jiro waqtigan oo covid nineteen uu ku qasayo adduunka inay deeq dawo-a gaadhsiiso waxaan is leeyahay waa arrin aada iyo aada iyo aada u wanaagsan waana shaqadoodii iyo muhiimadii loo doortay oo ay lahaayeen iyo dadkii mas-uuliyaddu dalku ka saaraa weeye laakiin waxaa la yaaba waxaa la yaaba dadka u baahan daawo ee xataa wuxuu kala duwan yahay waa daawo dadka soomaaliyeed ee daawada u baahan ee daawadii loo geeyey uu ka hadlayo kii lahaa mas-uul baan u ahay oo dowlad gaara miyahe dowlad soomaaliyeed baan oo federaalah uu ka hadlayo aada wax loola yaabo wey waxaan maqlaya oo dhegeysanaya madaxweynaha dowladda puntland oo b b c da wareysanayso oo leh dowladdu kala dambeynteedii bay luminaysaa dhul bay gobollo kamid ay waxgeysay afkana wuxuu ku dhuftay saddex magaalo oo kala ah buuhoodle iyo baran iyo galdagob horta waxaad moodaa halkaa inuu aada uga bariiqday ceebna inay ku tahay waxayna dhadhamaysaa dhadhan kale bay dhadhamaysaa arrintaasi waayo magaalooyin kale oo puntland oo deeq la gaadhsiisay dowladdu baa jirta mayd maxaa u dambeeyey wuxuu yihi kaala sii sido haddeel qarnuu joogay one million dollar bay dowladdu ugu deeqday muxuu uga hadli waayay muxuu taasi taasi mudahab bay ahayd so uma muuqato markaa inuu dadka qeybna wax u diidan yahay qeybna wax u ogol yahay so dhadhami mayso marka lasii dhadhamiyo saasay dhadhamaysaa waayo deeqaha loogu deeqayo gaalkacaya loogu deeqay oo ay hadda kahor dowladda ugu deeqay oo ama garoonku beed ha noqoto ama waxyaaba kale ha noqoto boosaasay ugu deeqday maxay ahayd in garoway ugu deeqday qarday hadda ugu deeqday one million dollar daawada yar ee la geeyey magaalooyinka oo weliba xilli adag oo xasaasiya kusoo dheegmay oo daawo ah waa daawo waa wixii ugu muhiimsanaa qof ibni aadana baahidiisa inuu ka hadlo arrintaasi dhadhan kaley samaynaysaa wuxuuna caddaynayaa waxyaabihii awal huursanaa oo aanu sheegaynay ayuu caddeeyey dowladdana waxba may dhimin dowladdu wanaag bay samaysay waan ku bogaadinayaa qoladana waxaan leeyahay kooxda joogta puntland oo saciid cabdildaahidin hogaamiyo wixii wax cuno oo dhan baad necab tihiin ma aha inaad dowladdu inay wax keento necab tihiin laakiin wixii wax cuna oo aan idinka ahayn oo dhan baad necab tihiin sidaas ayaan u fahmaya arrintaa ceebna weeye waxaan kaloo u sheegaya siciidow dalkaa iyo magaalooyinka aada magacawday waa waa dadkii iyo dalkii aad kala kaxaysay ee puntland la isku hori jiray laakiin maanta aan gacantaada ku jirin ma fahamtay sababna adaa u noqday marka adigu marna inaad adduunka aada kala kaxaysid oo aada maxay haydeenay aad aada adigu ummadda ururkeeda iyo wax wadalahaanshaheeda iyo wax wadaaggeeda aada baabiisid iyo inaad hadashid marka dadka ilaahay uu dad u sakhiro ama dowladdooda u sakhiro wax isgelaya maaha siciido wax isgelaya maaha puntlandna waxaad ka reebtay intaun hadda aada joogtide oo laamigu maro ah intaasaanba hadda gacan kuugu jirin aniga hadda say muuqata laakiin magaalooyinkan xoodaha aad ka hadlaysid awalna gacan kuuguma jirin haddana kuuguma jiraan wax kasta oo ciddii wax siinaysa cidday doonta ha noqoteena waan soo dhaweynaynaa diyaarna waan u nahay dadkaa dalkaa degan uu magacaayo madaxweynuhu oo dhibsanaya in wax la geeyana waxaan leeyahay wax badan baanu idinla hadalay lawaa puntland la wada leeyahay waa la waayay waanu jeclayn oo waynu oo waynu rabnay oo waynu ognahay ways ognaho wax badan baynu ku dulqaadanay oo hore waxaan leeyahay adduunku maaha qabyaalad adduunku waa dowladnimo iyo isfahan weeye waxaa lagu wada joogi karaa tashada dad baa laydinka dhigay damiirkiinu ha shaqeeyo dareenkiinu ha shaqeeyo waad aragtaa noloshiinii maanta dawadiinii baa laga hadlayaa laydin keenay iska daa wax kaloo laydin quura wax kaloo aad sugtaan iska daaya waxaan leeyahay marka tashada oo dantu meesha idinku jirto waad garan kartaa meelaynu hadda isu sheegayno maaha dantiina garta dadyo baraarugana intaasaan kaga baxayaa su-aasha khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee haddeer puntland jooga waa khilaaf soo noqnoqday wuuna horeeyey oo wuu la bilowday puntland horta sideedaba khilaafka uula bilowday haddaad aragtid meel aan khilaaf ka bixina way caddahay hoggaankeedaa xun capacityga mas-uuliyadeedna aan lahayn taas baa baa baa intaasaan ku filanba waayo haddaad aragtid meel had iyo jeer khilaaf iska qabsi maxaa haydeen wax soo noqnoqda waxyaabo hoose oo kor usoo baxaya aada aragtid meel caadaysataan bay kasoo baxbaxaan waxaa hoggaankeeda xun sababta hoggaanka wey horena waanu sheegay anigu wa- waan waan waan sheego waan caddeeyo waxaan ku yidhi siciid ma ma ma habboona puntland hoggaaminteeda kuma habboona wayna caddaatay oo tana daliilo ah annaga khilaafkaygii horaad ogeyd wixii dhacay baad ogeyd sharcigii in lagu tuntay baad ogeyd waxaanu ka wada hadlaynay wixii dantii naga dhexaysay dalkii dadkaanu haynay iyo mas-uuliyaddii bay ahayd tan khilaafkan hadda dhaco labadooda ka dhexeeyaana kayga aniga wuu ka horreeyaba anaa dhex galay ayo raggaan ku jiro waxa weeye weliba ragga anaa hogaaminayay khilaafkaana waxaan isku daynay inaanu caburino inaanu soo bixin in puntland gacmo geer jiro hoos baa loo dhaqaaye waxeeda ay hoos u dhamaysato ilaahayna wuu nagu guureeyey taa waxaanu islahayn wax dambe soo bixi maayaan oo siciid wuu ka xishoonayaa amba wuu ka taxadirayaa waayo mas-uulkii dalka isaga ahaa khilaafkana markaan taabto oo aan dhag u taabto waxaa gardaran siciid madaxweynaha gardaran wuxuu gardaran yahay qodob dastuur uu siinayo ama dastuurka wuxuu siinayo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka horta awalba meesha xukuma haysan ku-xigeen awalba meesha xukuma haysan ama madaxweynaha ahaada ama wasiira ahaade laakiin wixii yaraa ee dastuurku sideena waxaad moodaa siciid inuu inuu inuu inuu inuu inuu beru dhigtay waxa ugu muhiimsan wuxuu ahaa tashi waxaa meesha ugu qoran tashigina ugu didi tashigu marka waa dastuuri khasab ah inuu la tashado laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato sharcigu wuu qoran yahay maaha wax jeebka siciid ku sito maaha wax axmed kalaash keeb jeebka ku sito waa wax qoran waa contraagii puntland waa dastuurka puntland way qorantah si fiicanna waxa u qeexaya qodobada sideetanaad iyo ko sideetanaad waxa weye marka qodobadaa waxa ugu qorani oo ugu muhiimsani madaxweyne ku-xigeenka waa la tashi la tashiga marka waa khasab inuu la tashado khasab wey dastuuri ah laakiin khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato khasab maaha wuxuu kula taliyo inuu wada qaato laakiin waa dastuuri inuu la tashado tashigana meesha uu ka saaray waadna arkaysay hadda xataa xishoodkii wuu lumay iyagoo ishayo oo aan wada hadlin oo isu tegin warqadiisii uu ku magacaabay wasiirada wuxuu kusoo qoray markaan kala tashay madaxweyne ku-xigeenka wax waxyaabahaasoo dhami waxay kutusinayaan waxyaabahaasoo dhami waxay kutusinayaan maroorsiga iyo iyo xoogga la isticmaalayo iyo inaan waxba laga ogolayn maxay ahaydeenay awoodda taalla meesha oo la wadaago ama puntland la wada leeyahay in meesha laga saarayo wixiina uu rabo nin inuu isku ururiyo hal nin inuu isku ururiyo oo aanu cid kale wax uga ogolaan taasna dee dal laguma noqon karo bini aadamka waxa weeye cadaalad buu u baahan yahy ma fahamtay axmed marka wuxuu ku gardaraanaya haddii uu yidhaahdo taladan dhiibay khasab weeye in la qaataa wuu ku gardaraanaya dastuurku taamasi laakiin waa in wax laga qaataa hadday wanaagsan waa laga qaataa madaxweynuhuna kuma khasbana inuu qaato laakiin wuxuu ku khasban yahay inuu tashado wuxuu kale oo iyadana jirta waxyaaba badan baa puntland ka dhacay runtii wax dowladnimada ku fiican ma wax qof mas-uuliyad siyaasadeed wuxuun ka garanayaa samayn karana ma waxaanu ognahay in madaxweynuhu dalka hadduu ka baxo automatically dalka hadduu ka baxo madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ah saasaa dastuurka puntland qoraya dad minis awooddii dalka iyo awooddii madaxweyne isagaa isticmaalaya ilaa uu kasoo noqonayo talada markaa madaxweynaha yeelanaya hadduu maqan yahay maaha inuu amar soo bixin karo hadduu dalka ka maqan yahay taladii madaxweyne ku-xigeenku lahaa isagaa yeelanaya taluu soo bixin karaa laakiin go-aanka waxa qaadanaya oo leh madaxweyne ku-xigeenka dalkana mada- madaxweyne isagaa ka ah kusime markuu yahay intuu soo noqonayo miyiga xariifku ahaa oo ab xariifka caddeen miyiga ahaa oo oday ahaabaa wuxuu soo galay magaalo dabeetana magaaladii uu fahmi waayey oo odaygii magaaladii si ugu yar ceeboobay dee ilaa ninku meeshiisii maaha mogta marka qolaa wasta waxay idhahdeen malabsade maqnaantii iyo miyigiibuu ku roonaaye allahayo magaalada maamuusma kaga dhacay saciid cabdillaahi waxaan leeyahay saciid cabdillaahi deni macalinkii iyo maamulihii iskuolku ku roonaaye allahayo madaxweynada madaxweynenimada maamuusma kaga dhacay waxaan aaminsanahay marka siciid siyaasi buu sahaystaa inaan siyaasi ahay dowladnimadana inaanu aqoonin waana takalifaysa hadduu dowladnimada wax ka yaqaano waad ogeydaan raggii waaweynaaye puntland soo maray ee siyaasiyiinta ahaa ee dowladaha la dhashay ee ku soo koray ee xilaalka ka soo qabtay marka la yidhahdo dastuur cabdilahaysu ka soo dirow cadde ku xeji cabdiraxmaan fulero ku xeji marka la yidhahdo dastuur cabdiweli xataa ku xeji kama dhicin dastuur marka la yidhahdo special dowla nimanka waaweyn dastuurka marka la yidhahdo waa istaagi jireen waayo dowladnimaday garanayeen mas-uuliyadday garanayeen madaxnimaday fahmayeen laakiin dee waxaa la yidhi marka khilaafka puntland anigu saasaan u arkaa waxaana leeyahay anigu waa ku talinayaa puntland loo turo